magaalada borome ee gobolka owdal maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo gebagabeynayey tartan qur-aanka kariimka ah islamarkaana abaalmarino lagu guddoonsiinayay ardayda kaalmaha hore gale kaasi oo ay qabatay mu'asasada jiil qur-aan munaasabada lagu soo xirayay tartanka ayaa waxaa ka qeybgali xubno ka tirsan maamulka gobolka owdal culamo udiin iyo qaar ka mid a waalidiinta ardayda tartantay sheekh ibraahim guddoomiyaha mu'asasada jiil qur-aan oo ugu horeyn ka hadlay madasha ayaa ka warbixiyey soo xiritaanka tartankan waxaa mustawaha lagu tartamayo ahaa saddex mustawe mustawaha shan iyo tobanka jis iyo mustawaha tobanka jis iyo mustawaha shanta jis saddexdaa mustawe oo ragguna gooni ay ahaayeen gabdhuhuna ay gooni ahaayeen ayaa lagu soo tartamayey cadadka tiradaysa soo sajisay ama registrationka soo gaadhay mu'asasada ee ardayda ka qayb qaadatay waxaa ku dhowaa ilaa siddeetan arday ayuu ku dhowaa ardayda markaasi ka qayb qaadatay isa soo qortay waxaa maanta halkan lagu abaalmarin doonaa dhammaan ardayda ka qayb gashay si guud waa u guulaysteen laakiin inta xagga hore soo martay ee la abaalmarin doona jaa'isadda qaadan doontaay waxay noqon doontaa afarta arday ee mustawo kastaba markaasi ugu horeeya qaar ka mid a xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa dhankooda bogaadiyey maamulka mu'asasada jiil qur-aan oo tartankan qabatay
tartamayaasha waan barakaynayaa baaraka allaahu fiikum ilaahay maaragtay waxa weeyaan haynii fudaydiyo imtixaanka aakhiro iyo maaragtay karamada aakhirana maaratay allaha gacanta inii geliyo faa'iidada ay leedahay tartannadaas iyo musaabaqaadkaasi in la badiyo cidna kama qarsoona waxay dhiirigeliyaan cid kasta oo kaalmaha hore soo gasha oo jaayisad la siiyo ayay dhiirigeliyaan ma aha keliya waxa la siiyey laakiin inuu tartamay oo uu xagga hore soo galay baa qofka waxay ku dhiirigelinaysaa inuu halkaa ka sii wado
walaalayaal idigu haddaad jiilal qur-aan tihiin muddo gaabanna waa jirteen intaaad musaabaqa samayseenna xaadir baannu ka ahayn guul iyo gobonnimo ayaa xaalkiinnu yahay ilaahayna waxaan idiga baryayaa miisaanka xasanaadka inuu ilaahay idiigu daro sida dadaal kale ee aad ammaanadii ilaahay ay u gudateen xasanaadka miisaanka xasanaadkana allah ugu daro ajirkooga aad iyo aad baan mu'asasadan iyo sidaa hana qaaday annaga wax badan bayna taraan haddaan nahay qolyaha jaamacadaha oo arday akhlaaq leh ayaa nooga yimaada oo waxbarashadana ku wanaagsan waxa weeyaan xidhiidh wanaagsan baa naga dhexeeya
ilaahna subxaana wa tacaala aan ka baryayo hawshaa ay bilaabeen ee maanta sanad guradii afraad durba maraysa in midhaheeda waxa weeye durba waa la goostay oo watii halkan laga wada marag furaye inta hadhayna in ilaahay subxaana wa tacaala ku asturo inaan bogaadinayna horumarka weynay sameeyeen way ka tilmaaman tahay runtii maasadka kale iyo jamciyaadka kale waayo dadka ka howlgala ayaaban garanaynaa waan arkaynaa ilaahay khayr badan ha siiyo ilaahay khayr badan ha siiyo adeeg badan bay bixinayaan oo ay qur-aanka kariimka ay ku bixinayaan si kastaba waa sanadkii afaraad oo xidhiir ah oo mu'asasada jiil qur-aan ay magaalada borome ku qabanayso tartanka qur-aanka kariimka ee qowlka ebe